Xilli Goboleedka waddanka badankaakiisha wuxuu ku badi roobabka gu'ga, welibaase haatanase jaraan saameyn ballaaran oo roobabkaasi taageerayay isdhaafyada dadka iyo baabuurta. Magaalada Muqdisho, caasimadda dalka, gaar ahaan jidka El Qalooc, welibaase ku jiraan hirimisho biyo, kaasoo iyo dadka iyo baabuurtaba iyo ka adkaatay inay ku taaban iyo dadka iyo baabuurta dhibaatada iyo qabaan marooko jidkaasaytii iyo ku muujiyaan cabasho keedan waliin iyo baaqan direena dowladda federaalka Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir kaasoo iyo ka baaqay in lagu wada jiidato Muqdisho ay biyo fadhiyaan si gaar ah jidka El Qalooc oo markasta roobka wada u sahal bowling nagadayan biyo
magacayga waa cabdulaahi maxamed xasan maxamed runtii roob oo aad iyo aad u weynaasaa ka da-ay sidaad u jeeddo hadda waa buuxda ceelqalooba meeshaan runtii dowladda waxaan ka codsanaynaa in ay naga soo gaarto maxaa yeele annaga waxaan ka mid ah anaga bajaajyaleeda ku sugan magaalada muqdisho oo ka shaqaysto maxaa yeelay waddadan sidaad og tahay isticmaalka aad u badan yahay dowladda waxaan ka codsanaynaa inay samayso booyado oo kale inay naga bixiso biyaha maadaama oo biyobixiska ay samaynayso oo shaqada ay guda jirto oo u mahad celaynaa intaas sidaas laajligees waxaan leenahay insha allah dowladda biyahan hadda oo ku sugan ceelqalow oo waa buuxda ceelqalow saa ujeedo insha allahna waxaa leenahay dowladda in sida u dhaqsiyaha badan biyahan loola bixiyo haddii meel biyo ay ku jiraan sida loo maro way adag tahay maxaa yeelay biyaha mootada waxay u dhimaan motoorka hadda aniga biyaha oo kale waa kasoo kala wareegay maxaa yeele mootada anaa iska leh ninka mootada leh ma u quuru biyahaas inoo maro waayo motoorka wax u dhimaa
gaadiideyda khaasatan bajaajleyda waxaa ku qabnaa dhibaato aad weyn roob yara doodho waxaa waaye magaalada saxan ay naqane deeqadan biyahan oo kale waaye haddana bajaajta waada ogtahay biyo badan ma mari karto xal waa loo samayn karaa xitaa marka roobka doo waa in biyo booyada loo keenaa biyaha laga bixiyaa haddii oona macquul ay tahay waa in waxaas la sameeyaa roob binnac ilaahaas noo keeno oo rafaadkan aan ku jirno maanta roob oo da'ay magaaladiisaan waaye mootoonka birtii rafaaday ku qabtaa dhibta oo birta oo daran tahay biyaha dhib weyn ay ku tahay birta walaa waxaa soo qaban kara dowladda dowladda inay diyaar u soo noqoto waxaan wax ka qabato waxaan kaloo aan dhehna ma leh haa inay diyaar u noqoto biyaha naga dhowr dhigu waxaa ku weyna birta waa ku dhex damey ma mari karto basiin waay bir nafta moodan anaga naftaaba kusii dameysabo biyahana waa nafta oo daran tahay basiinka oo daran tahay biyahan waxay u baahan tahay birta meel nidaam jid nidaam inay marto